doodiyo allayleh kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allayleh dhabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
kulan wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo indhargaradka bulshada si aan iskula qaadaa dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda fursadaha daahsoon iyo dabagalkooda toddobaadkan waxaynu diradda ku saaraynaa waa sidee aragtida dhallinyarada ee ku aadan habka a iyo b ee bajaajta lagu howlgeliyey waxaan ka yeelan doonnaa falanqayn ay marti inoogu yihiin caydiid miro nuur cumar cabdi maxamed cali cabdi iyo cabdisalaan nuur oo intuba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee dalkooda ku sugan farsamadu waa saaxiibka ibraahim cali soo saarista iyo tabintuna waa anigoo cabdiciis rabaaniya soo dhowaada saaxiibayaal
cisbitaalka takhasusiga lixsaan ee doktorshiine indhaha ruuxii ka sheegto cudur uu ka asiibo dhaayaha aafo ka gaarto ama xanuunka haleelo aragtidiisa nusqaanto insha allah xarrintiisa dhakhaatiir aad u taqaano takhasus gaar u laho doktorshiine uu horkacayaa dalka inoo wada jooga waa ilaah mahaddiisa cisbitaalka takhasusiga alixsaan wuxuu kuu samaynayaa baaritaanka daawaynta iyo qaliimada indhaha cisbitaalka takhasusiga alixsaan dhakhaatiirta ka howlgala daawooyinka ay ku qoran adoo meel fog ka raadin waxaad ka helaysaa farmashiyaha ku dhex yaala cisbitaalka indhaha alixsaan alixsaan sbeshaalist hosbital wuxuu leeyahay shaybaar dhammaystiran oo qaab casri ah loo qalabeeyey cisbitaalka takhasusiga alixsaan qaybtiisa labaad ee buuluxuube waxaa ka howlgala doctor cabdicasiis shiri oo wax ku soo bartay dalalka ruushka iyo awstreeliya leena takhasus shan iyo labaatan sano si gaaraana ugu takhasusay daaweynta iyo qaliimada indhaha sidoo kale qaybta labaad ee alixsaan buluxubey waxaa qaliima ka fuliya doctor shiine cisbitaalka takhasusiga ee alixsaan qaybtiisa koowaad waxay ku taallaa degmada hodan xaafadda kaasababolaare qaybtiisa labaadna waxay ku taallaa degmada wada jir xaafadda buuluxubey gaar ahaan agagaarka iskool jabuuti wixii faahfaahin intaasi ka badan xarunta buuluxubey ee qaybta labaad alixsaan kala xidhiir telefoonnada kale ah eber lix hal afar afartan iyo sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo saddex ama eber lix hal hal afartan iyo afar eber sagaal eber sagaal cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee buuluxubey
cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
hagaag bajaajtu waxaa xilliyadii hore aad u isticmaali jiray shacabka ku dhaqan dalka hindiya oo uu u ahaa astaanta koowaad ee adeegsiga mootadan waxaa ku soo xiga dalalka deriska laha hindiya sannadkii laba kun afar iyo toban ilaa iyo laba kun shan iyo toban ayaa markii ugu horraysay muqdisho lagu arkay bajaaj farakuturis ah muddo sannado kadib ah ciidda ayay ka bateen oo waxay ka tira bateen gaadiidka kale ee ay dadweynuhu isticmaalaan waxaa aad u batay cidhiidhiga iyo jaamka wadooyinka ku yaala gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir ayaa la yimid hab nidaameed cusub oo lagu xadidayo jaamka wadooyinka ka jira waxaa bajaajtii laga dhigay a iyo b oo loo kala yeelay laba kalar oo kala ah jaalle iyo baluug haddaba dowladda soomaaliya maxay u dhimi weyday canshuurta ay ka qaado bajaajleyda maadaama shan iyo toban beri shaqeeya la yidhi wax isbeddel ah miyaa ku yimid waddooyinka nidaamkan kadib maxaa caqabado ah oo kala haysta milkiilayaasha bajaajleyda iyo kiraystayaasha weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan hordhigay martida barnaamijka weydiinta koowaad ayaan siinayaa ceediid mire goorma ayaa muqdisho lagu arkay bajaaj ka shaqaynaysa marka hore barnaamijka waan ku dhowahay waana mahadsantahay weri cabdicasiis taariikh ahaan ma xasuusan karo waqti hebel ma dhigi karo laakiin waxaan xasuustaa muddo oo ah bajaajta waxaa u malaynaya xamar toban sano ama dhowr toban sano way ka shaqeynaysaa waxay bilaabatay xilligii hore oo madaxweyne terimkiisii hore bilaabatay ma fourteenkii ya fifteenkii meelahaas inay taha u malaynaya inay bajaajta xoogeeda xilligaas soo bilaabatay caadiyana bajaajtu waxaa weeyaan waxay yani waxaa weeyaan inta badan bieladii la isticmaali jiray waa laga guuray dadka iyadaa la isticmaalaa dad badanee shaqo abuur u noqotay sida aan ka yani aan ka warheynaba waana dadkuna faa-iidooyinay ku qabaan dadka caadiga ah oo oo yani waxaa weeyaan bulshada dad badanna shaqo abuuray marka u noqoto fursado shaqo ayay ka heleen marka aniga waqti sax ma xasuusan karo laakiin muddo fog oo isleeyahay toban sano camal ina shaqeyna ayay la tahay n waa tahay waxaan rabaa inaan siiyo n cumar maxamed cumar soo dhowow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga aragtida aad ka qaadatay maxay ahayd markii kuugu horreysay oo aad aragto bajaaj markaa muqdisho ka shaqeynaysa fikradda aad qaadatay iyo n falcelinta aad la timid maxay ahayd horta bismillaah magacii waa cumar maxamed cumar waa ku mahadsantahay sidaad noo soo dhaweysay nin horta mootaniyo waxaa waxaa horta labada kun iyo waxay soo baxday iyo toban shantii toban afarta meelahaas horta a iyo b ana horta ayaa wadaa marka niyo saa inaa noo sameeya waa noo ficneyd ebel waxaa heli jirnay adi lacag iska yaroo toban iyo shan labaatan haddi laakiin lacag oo waxaa heloonaa oo laba maalin oo ilmaha ku beeli karno oo anigana waxaa ku faa-iidi karno labadaas maalin lacagta a heloonaa noogu fiican masaabo haa arrintaas ahaw qabaabo n waayahay cumar waa mahadsan tahay cumar waxa uu ka mid yahay n dhallinyarada bajaajta n ku shaqaysta waana bajaajtiisu waa nooca eeda la yidhaahdo ee jaalaha ah haddaan qaldanayn n isaga marka wuxuu qabaa e, in markaasi uu soo dhoweynayo daqli fiicanna uu ka soo galo waayahay n maxamed najiib maxamed najiib adiga n isla mid ayaad tihiin n cumar oo bajaaj ayaad kaxaysaa sidaadaba n adi aragtidaadu maxay tahay haddii mar lagu yidhi maalinna shaqee maalinna guriga joog maxay tahay fikradaadu adiga wallaahi weri waxaa waaye yani mooto waxaa wadaa b een, gelina waxaa shaqee e gelina b yani biyaa wadaa marka alxamdulilah intii markii hore intaa hel jir in ka badanaa helaa alxamdulilah saana waa noo fiican tahay aniga marka waxaa dhi- waa dhiilaa a e b saanaa noo fiican aniga ahaan
laakiin maxamedow sidee ku odhan kartaa maalinna ma shaqaynaysid maalinna waa shaqaynaysaa see marka n isku keenaysaa inaad tidhaahdid waan qanacsanahayoo n daqli fiican ayaa isoo gala xaggee daqligaasi kaaga imaanaya ee kaa kuu imaan waayey markii aad maalin walba shaqayn jirtay
Waxuu- waxuu igaga imaadaa een, markii hore abajaadka wa jiray isku dhacyaaca ay ahayd lacag fiican ma heli jirin laakiin marka hadda laga dhihi a e b maalinta aana shaqeynaya lacag ana igu filan maalinta beri aana sana aa isticmaal karo waa qabsadaa marka alaasaa iga badan waayahay aad baad umahadsan tahay cabdisalaan nuur ayaan rabaa inaan siiyo cabdisalaan adiga n koley muqdisho ayaad weligaa joogi jirtay balse safar ayaad mar baxday haddana waa timid aragtidaadu waa sidee mar haddaad aragtay mootooyinkii oo a iyo b laga dhigay oo magaaladiina sidaa e, e, laga dhigay oo ay saa ku wada shaqaynayaan aragtidaadu waa maxay adiga ya horta een, aragtidaydu horta nidaamkan oo gobolka banaadir ay soo go- go-aankan ay soo gaadheen oo ay usoo dejiyeen bajaajleyda horta anin waan ku taageersanahay sababtoo ah een, bajaajta horta waxaa aad ba u badatay xadkeedii loogu talagalana waxaad moodaa inay aada u dhaaftay oo caasimadii qabsatay marka een, in a iyo b loo kala saaro horta waa nidaam fiican ani ahaan ma ihid oo shaqsi wada ama shaqsi ka shaqeeya laakiin bulshada raacdan ka mid ahay marka waxaan dhihi lahaa ni nidaamkan a e b loo kala sameeyey de uu micnaha waxay ka timid uun go-aan caqabad jirtay markii hore ama saxmad jirtay in awgeed loo sameeyey a iyo b a iyo b iyo nidaamka loo sameeyeyna de waa aad baan anugu ula dhacsanahay waayo saxmaddii baa ka yaraanaysa magaalada caasimadda inkastoona anu horta sideedaba hadaba haddaan dee taladu aan lahaan lahaaba aanan jeclaadeen in bajaaj ay macnaha caasimadda kasii shaqeyso xagga marka laga eego bilic ahaan ayna sii qurux badan haddana duruufo jira awgeed iyo dhalinyartii oo shaqo abuur u noqotay bay micnaha oo shaqo abuur looga in shaqo abuur inay u noqoto ay ku shaqeystaan dhalinyartii bilaa camalka ah ay u fiicantahay laakiin ani ahaan ilama qurux badnaan lahayd ba horta bajaaj wax kaloo bedelkeeda in la helo ba igala qurux badnaan lahayd si loogu looga maarmo bilicda caasimaddan ay u qurux badnaato dhalinyartuna ay shaqa uga hesho aynan ugu dhicin shaqa la-aan waa tahay cabdisalaam waa mahadsan yahay ciidiid ayaa rabaa inaan markan kusoo noqdo ciidiid wadan waliba waa u axdaysan yahay oo waa u tira kooban yahay tirada ga- gaadiidka noocyadooda kala duwan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka bajaajta muqdisho ku sugan dowladda ma u diiwaan gashan yihiin oo tirada saxda ah ma la hayaa mise een, lama hayo tirada saxda ah adiga fikirkaaga Een, dowladda horta waxaa weeyaan bajaaj walbo oo wadan kasoo degto ee, marka lasoo dejinayo waa la canshuuraa bajaaj aan taargo beled number aan la siin ama taarge lagu xirin ma socoto taargadaas marka waa registration oo yani waxaa way u diiwaan gashantaa bajaajyada magaalada hadda kama hadleen go-aanka hadda markaan ka hadlayno hadda lasoo rogay oo kale go-aan wadankao dhan saameynaya maaha waxa laga hadlaya waxaa weeyaane gobolka banaadir go-aankan waxaa soo rogay maamulka gobolka banaadir marka mootooyinka way diiwaan gashanaayeen yacni waxaa weeyaane tirada magaalada shaqeynayna dowladdu way ogeed laakiin hadda waxa keenay in a iyo b yacni la sameeyaa waxay tahay maadaama yacni dowladda ay u aragta xal oo magaalada maadaama ciriiri iyo culeysyo laga sheegayo si loogu kala xadeeyo ayaa loo sameeyey laakiin markii horeba waxaa weeyaane taargooyinkaasa waxay tahaba yacni waxay ka turjumaysaa inta mooto ee baxda hadday yacni eh, t- asxaabta mootaaliyada aada u taqaano yacni la- lambar lambaray ku socotaa serial lambaray ku socotaa Eh, sidaas marka waa dowladdu u diiwaan gashan tahay Hadaan soo koobo.
waayahay ciidiid mar kale aan rabaa inaan kugu soo noqdo een, dowladda soomaaliya mar haddii a iyo b ay ka dhigtay bajaajtii waxaa dhanka kale taagan caqabad ah oo ay bajaajleyduna qabaan in canshuurtii aan weli laga dhimin adigu aragtidaadu waa sidee een, maxaad ku biirin lahayd
Een, horta waxaan rabaa si guud inaan arrinkan u dul maro Een, horta waxaa go-aanka soo rogay maamulka gobolka banaadir waaye guud ahaan dowladda federaalka maahan maamulka gobolka banaadir aa go-aankan soo rogay Ee, go-aanka markii la fiiriyo ee, marna waa la justify garayn karaa oo mo- waxaa la dhihi karaa waa go-aan maangala inay qaa- maamulka gobolka banaadir ay soo rogaan marna dhinacyo kalea laga doodi karaa oo intaan go-aankan la soo rogin waxyaalo badan oo ay ahayd in laga fiirsada ayaa jirtay Ee, tusaale ahaan oo kale haddaa markaa magaalada aa fiirisid oo aa subaxii aa soo baxdid oo kale oo magaalada bajaaj socota aa aragtid oo aa arkaysid bajaaj yacni hal kalar leh oo yacni waxaa waye eyoo kala shaqeyne waxay ku tusinaysaa xoogaa meesha inuu regulation ka jiro nidaam un inuu ka jiro maalinta kala imaanaysaa waxay ku tusinaysaa masawir xoogaa kala dambeyn iyo nidaam wax um inay bilaabanayaan oo kalar kala arkaysa adduunyadana inta badan iyo berigii hore soomaaliya inkastoo inaga inaan jirin macni magaalo walba waxay u lahayd tagaasida ka shaqeeya ama bielada ka shaqeeyaan waxay lahaayeen waxyaalo u gooniya oo lagu oo lagu garto ayay lahaayeen marka eh, dhinac marka waxaa dhankaas markii laga eego wuu qurux badan yahay waxaa kaloo jiro bajaajlayaasha laftirkooda tiim bajaajleyna weynala joogaan marka iyaga wareysatid oo hadda marar badanna waa isku dayay oo assessment inaan sameeyo waxaan isku daya inaan u kuurgalo go-aankan lasoo rogay dadkani ma culeys ayuu ku yahay mase faa'iido ku oo yacni waxa ay ku qabaan hadda ninaan lasoo sheekaysto odayoo mooto watay wuxuu ugu yiri yacni waxaa weeyaan weliba culeyska ugu badan waxaa ku qaba dadka kiristayaasha dadka mootada iyaga leh wax waxa ay soo saartaan way ku filan tahay laakiin qofka kire laga rabo kiradii way siyaada awal sideed doolara lagu wadi jiray mootada xoogaa iska meel dhexaad ah mootada cusubna toban doolar lagu wadi jiray hadda waa la- qiimahaas wuu ku kordhay qolyahaas culeys ay ku tahay Eh, maamulkana waxaa laga rabay waxyaalo badan inay ka fiirsadaan oo waxyaalaha laga fiirsanayo waxaa ka mid ah intaan go-aankan la rogin daduu noloshooda taabanayaa dhaqaalaha maadaama wixii dhaqaale ay yihiin oo dad markii la rabo dowla markii hore dowladda ay ka gaabisay shaqo abuur loo sameey waaye xuquuqay lahaayeen ee waayeen wadanka amni darada ku jirta iyadoo saas ay tahay ay tay isla qaameen shaqo ay samaysteen shaqada ay samaysteen canshuuraa laga qaadaa canshuurta laga qaado waxaa waaye dadka laguma soo celiyo oo inta badan canshuurteenu yacni nolosha dadkeen wax kama bedesho caafimaad lama helo waxbarashada wax badan laguma bixiyo inta badan canshuuraha da- ma- yacni waxaa mootooleeda iyo dadka laga qaadaba administrative waxyaalaha maamulkay ku baxdaa gobolka iyo waxyaalaha la halmaalay ku baxdaa marka waxaa weeyaane culeyska jiraa wuxuu yahay dowladda maadaaba motol moteleydii bishii canshuurta laga qaadi jiray lacag shan iyo toban dollar soo maahan ma ina waxay ahayd maadaaba ay laba maalin u kala jebiso oo qofkii laga yaabo bishii shan iyo toban maalin inuu shaqeynaya in canshuurta laga dhimo haddaan taas la sameyneyna inta aan go-aankaas la gaarinba maadaama waxa loo justify gareynayo oo go-aankan loo soo rogay ay tahay ciriiriga faraha badan leh oo mootada magaalada ku keentay in la sameeyo tillaabooyin kale oo ay kamid tahay eh, magaalada maadaama amni daro wadooyin badan ay u xiran yihiin markii laga reebo kuwa istrat- security ahaan istraatiijiga u ah oo aan la furi karin magaalada dhexdeeda meelo badan waxaa jira wadooyinka laiska xirxirtay oo haddii la isku furo isku socodka magaalada fududeynaya ciriiriga yareenayo waxaa kaloo yacni waxaa weeyaana jiro oo ayadana inta badan aan laga hadlin ma- trafficgii la rabay inay traffic yacni regulationkii iyo wadooyinkii inay kala hagaan inaysaba shaqeynayinba baryahan way soo bilowdaan lambar fara badan oo traffickaha mushaar qaadato haddana ma shaqeeyaan marka waxay aad marka istaabyo badan in la qaad la qaado oo taa markii ay shaqeyn waayaan marka halka ugu dambeeya ay noqoto bajaajta in yacni waxaa weeyaan eh, eh, eh, eh, la kala qaaday a b loo kala qaaday waxaana jiri karto eh, laga yaaba dadka qaar maalmaha ay firaaqada yihiin aysan shaqeynayn culeysyo kale inuu ka imaado oo bulshada culeysyo kale uga imaado marka aragtidaada dhanka canshuurta maxaad ka leedahay canshuurta eh, guud ahaan canshuurta horta dadka laga qaaday inta badan laguma soo laabato sidaan hore uga dhawaajiyey marka maadaaba dowladdii ay nidaam ay soo sameysay oo yacni waxaa weeyaan a e b loo kala qaado waxay tahay canshuurta in loo khafiifiyo ugu yaraan ugu yaraan in canshuurta loo khafiifiyo laakiin canshuurta inay meesheedii ay tahay weliba waxaa kaaga sii dana diiwaangelinta lacag fara badanaa lagu qaadaya xitaa marka go-aamada oo maamulka gobolka banaadir uu qaadanayo waxaa u maleedaa dadka masaakiinta oo danyarta inaanan daruufahooda loo yani waxaa weeyaan aan loo tureynin oo ay tahay in maamulku awood uu leeyahay go-aamo uu soo rogayo dadka in lagu cinqaabayo taana waxay keenaysaa dadka dowladnimada inay culeys u arkaan meeshii raba dowladnimada in dadka idadiilo iyo raje inay geliso inay fursado badan ay siiso aysan ku wax ku noqdo culeys inaysan noqonin
waayahay cumar adigaan ku siinayaa n kolley bajaaj le ayaa tahay canshuurtiina waad bixisaa ka waran adiga arrintaasi culeys miyay kuugu noqotay mar haddii maalina shaqeey maalina shaqeyn lagu yidhi mise waad awoodaayo n waad iska bixin kartaa
nin horta waa mahadsan tahay maadaama ay gu soo laabatay nin horta canshuurta dhibaa lagu qabaa saas ay tahayne canshuurtaas inaan lagala dhimaa rabnaa laakiin toban iyo shan doolar waa toban iyo shan doolarna xanuun waaye haddana hal maalna la shaqeynayaa anaga hadda canshuurta waxaa rabnaa inaan nogula dhigo toddoba doolar toddoba doolar haddii laga dhigo nidaam waa markaas laakiin intay saan tahay raba rafaad waaye haddana hal maalna aan shaqeynaya halka maalin aad shaqeynaysidna adii lacagta aayaysid gurigaaga iyo wixii oo maalinta kale aa cunaysid bisaaba kaa badan laakiin canshuurtaas waxaa rabnaa inaan nagala dhimo oo toddoba doolar aan nagala dhigo waayahay n waxaan siinayaa maxamed haye maxamed adiga maxaad ku daraysaa
horta ani waxaa qabaa een, mooto waxaa wadaa eh, oo b ah maalintiin waxaa shaqeeya hal gelin inkastoo canshuurta nagala rabo toban iyo shan doolar haddana teeda kale ma awoodno waxaa naga badanba mishaarka guriga waxaa aniga cuneen iyo shidaalka shan iyo toban doolarna aniga culeysaan oota anigaan waxaa yeele hal maalina shaqeynaa hal maalina intaas ma ku keeni karno marka waxaa waxaa dhiilahay sida uu saaxiibkii oo sheegay toddoba doolar in noola dhigo
n waa tahay cabdisalaan adiga maxaad ku daraysaa arrintan n canshuurta ah ee bajaajleyda laleeyahay waa laydinka qaadayaa shan iyo tobanka dollar ama maalin shaqeeya ama ha shaqeynin hay fikirkaaga
niyow een, bismillahi raxmaan raxiim niyo dowladdu mar haddii go-aankii ay soo go-aanka ay soo jeedisay mar oo la qaatay oo la fuliyey anii waxaan qabaa in dadkan bajaajileyda ah in canshuur dhimis loo sameeyo oo waayo siduu ay diid sheegay walaalkay hore haddii shan iyo toban beri ba shaqeynayaan shan iyo tobankii beri een, dee bil dhan oo soddon beri ay shaqeyn jireen kala barh baa looga dhigay marka waxaan dhihi lahaa anigana sidii ee, kala barh bishii loo kala baro shan iyo tobanna ha shaqeeyaan shan iyo tobanna ha nastaan leeyihi in canshuur dhaaf canshuurta wax laga khafiifiyo oo dhiskoon fiican loo sameeyo waayo markaas igana dhiirigelin wayna shaqeysan karaan wayna ku qancayaan go-aankan gobolka banaadir uu soo jeediyey maadaama iba tahay de horta go-aan oo xagga dowladda ka yimid oona dicdinaba diidin marka waxaan dhihi lahaa dowladduna inay sameyso dad dadkeeda u tudho oo ay u naxdo oo iyadana ay dhinaca kale wax ka fiiriso oy canshuur canshuur canshuurta ay ka khafiifiso oo ay u kala badho saasaan anugu soo jeedin lahaa n waa tahay cidiis haddaa adiga kugu soo laabto ujeeddada nidaamkan loo sameeyey waxa uu ahaa in sawaxanka iyo ciriiriga magaalada ka jira waddooyinka een ay yaraadaan adigu hadda maxaa kuu muuqda oo isbeddelah mar haddii a iyo b laga dhigay bajaajti
isbedel horta mootooyinka aaday u badnaayeen magaalada Ee, markii qeybaha shaqeynaya lahaana yani waxaa weeyaan oo qeyb ay yani maalinkaas aysa shaqeynayn qeyb kale ay shaqeynayso weli magaalada waxaa ka jira ciriiri sida aan ka warheyno jaamkii wuu jiraa Ee, meelaha qaar waxaa weeyaan ciriiri fara badanaa ka jiro marka waxay ku tusinaysaa go-aankan la qaatay inuu qalad yahay sababtoo iyadoo weli mootadii qeyb ka mid a iyadoo guryaha ee taalo ama geerishya- geerishadii ay ku jiraan ayuu ciriiriga jiraa ciriiriga marka waxaa u maleedaa marka hore inaan naga fiirsanin saa hore uga dhawaajiyey inay ahayd waxyaalo kale in la maro oo ay ka mid tahay wadooyinkan ciriiriga noqonaya waxyaalaha sababaya waxaa ka mid ah in yacni wadooyinka dadka kala hagaaya ciidamadii loogu talagalay taraafikadii si sax inaysan u shaqaynaynin aysan isgoos walba taagneen luuq walba inaysan taagneen oo aa u malaysay qeybtaas booliiska u qaabilsan shaqadooda inay gabeen waxaa kaloo jiro magaaladu way kala xirxiran tahay kala xirnaanshahaas faraha badan ee magaalada ay kala xiran tahay ayaa wuxuu keenayaa ciriiriga xirnaanshaha magaalada qeybna amnigay u xiran taho waxaa la dhagxaantan dee ee, amna- ammaanka magaalada lagu sugaa magaalada banaankeedoo kale hadda um, amniga magaalada xoogaa sida hore wuu ka roon yahay magaalada banaankeedoo kale ha laakiin magaalada dhexdeeda in xoogaa meelo wadooyin qaar oo muhiima oo waxaa jiro haddii la furo sababoo kale ciriiriga ka jiraa inta badan iyo lambar afar laga baaqsan lahay oo waxaa waaye meel walba waa la xiraa markii wadooyinkii waa xaafadihii dhan lasoo xiray oo wadooyin badan oo la isticmaali jiray ay xirmaan waxay noqotay meelihii injectionada ciriiri badan inuu ka jiro isgosyadoo kale ciriiri fada fara badana ka jiro marka waxaasoo kale tilaabooyin kale in la qaado oo yacni waxaa weeyaan la fududeeyo wadooyinka meele xitaa waxaa jira aan u xirnayn s- ya- sababo amni oo u xiran sababo ganacsi ama dadaa dhismayaal ka wato dadaa dhismayaal ka wato wadooyinaa la xirayaa waxaa jiro fagaama sidaan arkayna magaalada muqdisho kale hadda kusoo badatay wadooyinkan waaweyn ah waxaa ka socdaa dhismo waxaa arkaysaa wa- laamigii qayb dhan oo kamid a kalabar ayay u xirantaa qolyihii dhismaha sameynaya taasaa waxay kamid tahay waxyaalaha ciriiriga keenayo intii dad masaakiina oo xoogsataa oo iska shaqaysanayaan oo yacni waxaa weeyaan nolol maalmeedka bajaajkaas ka raadinayay go-aamo noocaasa lagu soo rogayo oo laga yaabee inuu noloshooda uu taabto dhibka jiraanna waxay tahay innaga dowladnimadeena weli dhismaa ku socdo dowladnimadeena inta badan dadka go-aanka gaaraya ma aha dad inaga ina matalo ama inaga codaa leenaha ku imaaday ama maanta ay- mo- mootoleyda aad ay u fara badan yihiin haddii la dhaho maanta doorashaa la samey lahay oo go- gudoomiyaha gobolka banaadir doorasho ku imaanaya iyo golaha deegaanka gudoomiyaasha degmooyinka haddii la dhihi lahay yacni dad bajaajleyda matasho oo maslaxadooda ilma- yacni ilaalisaa meesha imaan laheydba laakiin taas ma jirto waxay ku imaadeen yacni appointment iyo ku imaadeen waa lasoo magacaabay go-aamada ay gaarayaan dadka ay taabanee yani waxaa la rabaa go-aan markay dowladda ay qaadayso ay rabto go-aan inay gaarto dadka go-aankaasi oo noloshoodu ay faktigareenaayo inay decision making ka qayb ka noqdaan ee go-aanka wax ka gaaraan laakiin inaga bilcagsi waayo waxaa weeyaane lagama fiirsado lama xeeriyo yacni wadooyinka faraha badan leh ee la mari karee waxaan looga baaqsan karo lama sameynaaye go-aana la iska soo rogayaa go-aankiina wuxuu saameyn ku yeelana nolosha dadka keliya dhaqaalaha ma ahan waxaa laga yaabaa amni darro inuu sababo sababtoo dhallinyaradan faraha badan leh oo yacni waxaa weeyaan eh, habdhaqankooda la ogaayo bajaajlayaasha ahay marka ay taa tiraa maanta ma shaqaynaysa oo guriga uu joogo muxuu ka qayb qaadan karaa oo maalinkaas uu baagamuundo yahay waxaa laga yaabaa qaarkood inay yacni waxaa weeyaan falan aan fiicnan qayb inay ka noqdaan waxaa dhici karto in yacni maadaama qofkii meeshii uu dhaqaalihiisa ku tiirsanay uusan maalinkaas kasoo gelaya uusan inkam uga imaanaynin in amni darrada looga faa'iideysto oo yacni waxaa weeyaan uu wax fududeeyo waxaa laga yaabaa qaarkood inay daraagis waxyaalaha la halmaalo ay yacni waxaa weeyaan faraha la galaan oo ay ka ganacsadaan oo lacag ay ka raadiyaan waxaa jiri karto burbur qoys uu keeni karaa soomaalidan inta badan waa naqaanaa oo waxaa weeyaan qoysaska iyo sida qoysaska loo yani wadci badan ma jiro labadan qof ay kala mashquulsanaa markay jaanis isku helaan waxaaba laga yaabaa ceebo badan oo kala qarsanaay markuu ninkani uu maalin shaqo tagayo maalin kale guriga uu joogo waxaa dhici karta burbur qoys fara badan xitaa inuu ka imaado marka in waxyaalo badan laga fiirsaday ahayd Eh, waxaana rajeynayaa in waxyaalaha noocaas aan ka qaangaarno dowladda dowladduna ay aaminto yacni waxay meesha u joogto dadka inay tahay waxyaalaha dadka saameynta ku yeelanaya ama dhibaatooyinka u keenaan laga fiirsado yacni dowladnimadana ee noqoto nolosha dadka in loo fududeeyo aysan noqonin culays iyo wax dowladnimada dadka lagu abuyuus garaya baaburka inuusan noqonin xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta alabraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayay waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaaya yaaqay ha nagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta alabraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista towxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasi waalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxa ay ku taallaa deegaanka wedow ee duleedka muqdisho halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar ay ku taallo xaafadda shiirkore gaar ahaan agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex الأبرار كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة مدرسة القرآن madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'doodu u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darawalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday ku soo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka oo aan ugu talagalnay ardada da'du waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dheggan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix أزي من سعى لخدمة القرآن الفجر الباسم قادم hoodi hoodi hoodeen aw qasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid aw qasino waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabatu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiyey odaga abow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbahayga gaarsi khayr allaha ku siiya aab waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecel ah khayr allaha ku siiya
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u meeyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuun nisa alashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labayg iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhaxaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigoo goobtaada jooga abow taleefonka nooga qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal الفجر الباسم قادم
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayneen ka habsanay dunidu inaga uu dambayneen calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
reediyo himilo boqol laba dhibic shan megahertis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaan ku guda jirnaa oo aan ku eegayno waa sidee aragtida dhallinyarada ee ku aadan habka a iyo b ee bajaajta lagu howlgeliyey markan waxaan rabaa inaan siiyo cumar inta badan waxaa la sheegaa inaad idinka sabab u tihiin jaamka magaalada ka dhaca maxaad kaga warcelinaysaa horta waa mahadsan tahay arrintaas waxaa waaye aniga horta kasma u sameyno dadaa wadi kartaa dadaa wada dad xanuunsanaa wadi kartaa marka haddee meesha ee jaam ee tahay meeshii banaan aa aragtid inaa geshid aa aragtid waa galay haddee macnaha oo dan aa leedahay mise wax haddaa dad oo dhaawac aa wadid meesha waa gale haddaa geshidna askartii aa ku qabanayso waa istaagay kuwii kalena gadaalay kaa soo galaan saasaa jaamka lagu galaa haddana dhibka taala kalena waxay tahay saacaawu n hal maalin adoo shaqaynaysid halkii maalina haddana madaxweynaha waxaas u dagaal lahaa meeshu waa la xiraa meeshaa ku wada caburmaysi meeshaa la wada taagnaana ilmihiina biilay kaa sugeyn halka maalin aa shaqaynaysid waaye haddana halkii maalin saas ee tahan meesha lawada taagana waxna mahelaysid dadaasu dagaal u dhaas meesha lagu hayn waqtina uu kaaga luma dhibkaasna waa qabaa
waa tahay marka maxaad uga madax adeegtaan awaamiirta ay booliisku idin siiyaan gaar ahaan traafikada mar allaala markay idinla hadlaan dheg jalaq uma siisaan waad ka madax adeegtaan awaamiirtooda arrintaas maxaa idinku kalifo
arrintaas waxaa waaye haddaadan buuggaa uga kaga dhacsan yahay iika lacagay rabaan adina adoo markaas oo soo kacdo saddex door mise labada door iska yeeshe oo shidaal inaa ku shubito aaratid mise inaa wax aa ku cuntid aaratid baahaya huweys wax inaa ku cunta aaratid iikan way kugu dhagaayaan buuga hadduu kaa dhacsanyin way kaa qaadayaan hadda hadhow mootada waa gadaa aa dhahdidna micnaha buugaas waa lagaa rabaa buugaas meel aa keenaysidna ma lahan iikan marka shaxaadaasay rabaan bis oo lacagtaas ay ku qaataan bis
waayahay saaxiib waxaan leeyahay waxaan siinayaa markan maxamed maxamed waxaan rabaa inaan ku weydiiyo inta badan waxaa la sheegaa in bajaajtu ay qeyb ka noqoto faralka amni darada oo kale arrimahaasina dhowr mar waan ka aragnay warbaahinada iyo baraha bulshada intaba idinka arrintaa ma ku baraarugsan tihiin oo taxadar dheeriya ma ka gashaan rakaabka aad qaadaysaan
horta niyow haa waa ka galnaa taxadar dheer laakiin rakaabku si kasta oo yahay haddoo lacag wato ma la diidi karo koos aniga lacagaa naga la sugaa ama waxaa waaye qofka wax walba wuxuu yahay ma ogid laakiin hadduu ku dhaho lacagaa ku siinaa meeshaas igeey aniga waxaa qusbanaa inaa geeno sababto ah aniga lacagaa rabnaa rikaab rikaab kasta noocoo aada aniga wuxuu yahay ma ogna laakiin waxaa qusbanaa inaa qaadno
waa tahay cabdisalaam waxaan rabaa adiga inaan ku weydiiyo aragti ahaantaada khatar ma kaaga iman kartaa xilliga aad saaran tahay bajaajta weli adoo bajaaj saaran n halis amaba n inaad shil gasho weli n ma aragtay amaba ma ku sigatay bismillahi raxmaan raxiim niyow horta maya wax halis ah horta il- kuma gelin laakiin mararka qaarkood dadku isku wada mid ma aha dhalinyarta horta hadda joogta dhalinyarta bajaajta wata qeyb ka mid a waxay u wadaan si oo xadka baxa oo xadkii loogu talagalay aan ahayn oo aad moodo inay maskaxdooda iyo miyirkooda toona uusan joogin qaarkood masay u wadaan markaad aragtid iyo meelaha bosishinada ay isku dayayaan mararka qaarkood inay maraan waxaa laga yaaba laba baabuura taraag ah oo oo laga dekada inay kasoo baxeen baa laga yaabaa inay isku dayaan in la- dhexdooda inay maraan mararka qaarkood ani ima soo marin laakiin mararka qaarkood waxyaabaha ay sameynayaan mararka qaarkood waxaas dhaaniyo n armi taasoo kale adiguna kusoo martaa Een, marka waxaan dhihi lahaa iyagana bajaajlida een, inaad nidaamka dowladda iyo qaabka wadooyinka loo mara aad idinkuna aad aad i- nidaamka aad iska saxdaan si miyir qab ah inaad ku socotaan horta ilaahay irsa- irsaaqada ilaahay baa qoray oo waxaa maalintaa ilaahay kugu talagalay ma waayeysid haddana iyagana xoogaa waxaad moodaa anshaxa waditaanka eh, bajaajleyda ama awaamiirta dowladda ka imanaysa ama booliska traafiga markay istaajinayaan oo kale inay ka dhaga adeegaan taana iyaga waxaan een, tala ahaan siin lahaa inay u hogaansamaan dowladda haddii lagu qabto kolley een, xafiis dowladeed unbaa lagu geynayaa waa la wada xaalayaa kolley qasab ma aha laakiin waxaa kaaga daran marka qaarkood markaad ka dhaga adeegto askarigan meesha taagan wax kale uma taagno wuxuu u taagan yahay kontaroolka bajaajtaas isagu een, waad ogtahay muqdishoan joognaa lama kala jeclo maanta xabadda waxba kama aha bini aadankii noloshiisii waxba kama aha maalin walba mid baa la dilayaa beri mid baa la dilayaa haddana een, sabab lagu dilay xataa lama sheegi karo marka iyagana waxaan dhihi lahaa een, inay u hoggaansamaan waayo naftooda ayay ku badbaadinayaan midda kale een, naftooda keliya ma ahayn dadka inta badan waxaad dhacdaa in dadka shacabka saaran inayba iyagu naftooda ku waayaan oo halis ku galaan Een, haddiina bs iyagu aysan waxbaba gaadhin Een, waad ogtahay oo xukuumaddii hore hadda een, tagtay een, berigii eh, farmaajo la doortay maalmihii hore teeramkii hore oo dhan bajaajleyda maalin alla keena maalin alla keena mi- qofaa la dilayay beri mid kalaa la dilayay mid kalaa la dilayay Een, go-aan markii dambe waxaa lasoo eh, dowladdu ay soo rogtay in bajaajleyda ay meeshay doonaan ay mari karaan meelaha qaarkood maahan marka laga reebo Een, de madaxtooyadii iyo meelaha dowladda oo iska xidhan oo macnaha aan la geli karin maahan in markii dambe wadooyinka free looga dhigo haddana waxaan dhihi lahaa een, bajaajleyda si ay naftiina iyo nafta shacabka aad wadaan ay u badbaado si miyir qab leh inaad wadooyinka ku martaan askarigu istaag markuu dhaho inaad istaagtid Een, inaadan isdhihin canshuur baa lagugu leeyahay ama si aadan dhihin waxbaa buug baa kaa dhacsan waxaa kaaga daran isagoo xabad kugu dhufta taasaan dhihi lahaa aniga kula daradaadhimna n waayahay ciidiid haddii adiga aan ku weydiiyo n magaalada muqdisho gaar ahaan n dekeda muqdisho n ma ka soo degtaa eh, bajaajta mise waa la xadiday oo gabi ahaanba waa la joojiyey adiga aragti ahaan maxaa xog ka haysaa
Een, markii ugu dambeysay oo dowladdu ay yani waxaa go-aamadan ay soo rogeysay sida maamul gobolka banaadir oo inoo sheegaba bajaajtii lasoo dejinaya faraha badneed waa la xakameeyey wixii baqaarada ku jiray maahane eh, hadda inaan bajaaj lasoo dejinaa yani waxaa weeyaan eh, sida caadiga aan uka warhayna saas waaye haddaan suuq madow iyo lagu keenin ama xanaanaan sax ahayn aana dalka loo soo gelin sababta iyadoo bajaajyadii hore meelay kala maraan la la-yahay oo saas loo kala xadeynayo in bajaaj horle lasoo dejiyo xoogaa waxaa umaleedaa inaysan suurtagal ahayn uusan yacni go-aan rationaala inuusan ahayn marka eh, anigu waxay la tahay inuusan hadda sidii hore aysan usoo degin eh, bajaaj ku filanna magaaladan way joogtaa iyagaas haddii lakala nadaamiyo lakala xakameeyana eh, umaleema sanadahan soo socda in bajaaj in lasoo dhoofiyo in loo baahan doono waxaan rabaa inaan markan aan weydiiyo cumar cumar inta badan bajaajleyda waxaa lagu xantaa ama la sheegaaba inaad draagiska aad ah u isticmaashaan meesha ugu fudud haddaan kasoo qabto taabuuga taabuuga inaad markaasi een, bishimihiina aad gelisaan si aad shaqada iyo hawsha aad wadaan yacni aydan u dareemin marka arrintaasina khatar ayay keentaa inta badan maxaa ku kalifo bajaajleyda inay markaa muqaadaraadkaas ay isticmaalaan wallaahi horta een, boqolkii sagaal sagaalba matooliyada way cunaan laakiin dadaa cuninaa jiraan ani laakiin hadda waxaas ma cuni dadka cunaan dadkaas waaye dadkaasna waxaa waaye la-aantood ma wadaanba dadaa aqaana aa jiraan bahalkaas haddee waayaan shaqo maba rabaanba ade baalkaas waayo wax socodsiiyo baalkaas waayo waayahay imise nuuc oo dragis ayay isticmaalaan marka keesay ugu isticmaal badan yihiin adiga ahaantaada maadaama n ay kula shaqeeyaan oo aad taqaano walaa horta waxaa waaye waxaa ka mid ah taabuuga sigaarka iyo tuwaakada iyo kaniinigaas lawaa afartaasaa ku arkaani badna intaa arko iyo karaami doolka intaasaa u badan aa iyo kuwa la isduro iyo kuwaasaa u badanbo ba kuwa ugu khatarsan kuwa la isduro waayo kuwa badna aa arkaan adi baalkaas la-aantiisana mooto ma wadaanba adi inta badna aa arka waayo okay wallaahi wax ku kalifaniba waa yaabanahay saxaawo dadkaas waxaa dad oo jirkood bareen waay balooda mar haddii jirkaa ee barat waa u baahane aad badar badar hadda badar la-aantiis ma joogi kartid maano iyinkana saas camal waay marka baalkaas la-aantiis ma wadi karaan mana joogi karaan haddii waayaan inay wax dhacaan le maahane si kale ay kusoo helayaan malaha
waayahay maxmed adigu waxaan rabaa inaan ku weydiiyo n bajaajtu waa milkiile iyo kiriste n ka waran isfahanka soo kala dhexgali kara labadaasi qof mar haddii n bajaajtii la yidhi hal beriya shaqaynaysaa oo markaa bil ahaan markii la fiiriyna ay tahay shan iyo toban beri ka waran isfahankooda
wallaahi isfahan hadda jiro had- hadda inuu isfahan jiro ma umaleynaya laakiin aniga ahaan bajaajka hadda marka hore waxaa ku shaqeyn jirna toban dollar laakiin hadda waxaa noola dhigay shan iyo toban dollar aa maalin walba nagala rabaa ciddina waxay rabaan wax inaa siisid adina waxaa u baahan tahay mootadina shidaale u baahan tahay marka qofka loo shaqeynaya adi kireystaata qofka mootada u wadid wuxuu kaa fadhiyaa shan iyo toban dollar habeen walba wallaahi arrintaas waxaa ka leeyahay in ma aqaaniyo hadda mooto ani lee aa isku birkar ani ma wato waa shaqeeyaa inkastoo aa ciddii wax aa ka sii anna wax aa cuno mootadaasna wax aa geliyo laakiin shan iyo toban dollar ijaarka wayna u adagta ani maalintu waxaa laga yaabaa dadka dhahan lacag badanaa la qabtaa la yaabaa maanta inuu jaam jiro ama xildhibaan hebela imaanaa la jidkaa la xiraa marka qofka kireysta a mootada uga did waxaas niyadiis kuma jirto shan iyo toban dolaroo kaa fadhiyaa cawada anigana meelaha keeneen manaqaano ilmihiina waxay rabaan iyo ciddii adi waxaa u baahan tahay internet iyo ku hadal ama mootadina shidaale u baahan tahay marka taas aan waxaa dhiila aniga wayna u adag tahay shan iyo toban dolar in wax neel dhimaa jeclaalaya
adiga ahaantaada marka lacagta kuugu badneed oo aad n hesho sida barnaamijkan a iyo b uu usoo baxay meeqay ahayd qiyaas ahaan
wallaahi markii ugu horeysa lasoo saara a e b maalinta aniga aa shaqeyneyni b horta a e b mootooyinka a e b eedaa jaam badan aniga waxaa waaye b haddaanaani marmar waxaa waaye mootooyin yaraa shaqeeyaan inkastoo aad ashata ay weydiis maalinta u bandeed aa qabtay waxay ahayd konta dollar tahay maalinkaa aadaa u- u- markaasi ay magaalada kuugu shidnayd ma ilaa meeqa saacadood camal aad shaqaynaysay marka maxamedow adiga
wallaahi waxaa ku horey subaxdii adi labayo tobanka ilaa iyo kii lix saac been ma waa shaqaysanahay lix saac beennimo marka danteedaa ku jirto hadda daadaga ah meel aa iska fadhiisto aa sheekaysto beri ani melihi maanta inaa shaqaysto waaye marka waa fikiri maalintaas aad iyo aada u shaqaysto waxaa qabsay lacag dhan konton dollar
cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaswadaag oo aan toddobaadkan ku eegaynay waa sidee aragtida dhallinyarada ee ku aadan habka a iyo b ee bajaajta lagu howlgeliyey toddobaadka dambe isla mawduucan ayaynu falanqayn doonnaa dhammaanteennu isku duubanna sidaas iyo ammaano allah
cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay